madaxweynaha dalka turkiga rajib dayib erdogan ayaa baaq uu ka jeediyey muuqaalbaahiyaasha dowladdiisa waxa uu ku gubaabiyey dadweynaha dalka turkiga inaanay iibsanin badeecada lagu sameeyo faransiiska ee taalla dalka turkiga arrintan ayaa qayb ka ah isaseeg in muddo ahba ka dhex socday labada madaxweyne ee faransiiska iyo turkiga oo beryahanba warbaahinta isu marinayay eedeymo toddobaadkan ayuu erdogan waxa uu laba jeer goob fagaaro ah oo uu ka hadlay ka sheegay in emmanuel macron uu u baahan yahay in la qiimeeyo caafimaadkiisa maanka waryaha v o eda ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa warbixintan ka soo diray london madaxweynaha turkiga ayaa horkacaya eedeymo isa soo taraya oo u jeedinayo emmanuel macron isaga oo daba socda khudbadii uu madaxweynaha faransiisku uu ku sheegay inay islaamka dhibaato badani ay haysato iyo weliba caradii ka dhalatay macalinkii uu wiilka sideed iyo toban jirka ahi ku gowracay magaalada baris inkasta oo haddaba muranka iyo isdiidmada labada hogaamiye ka fog tahay khudbadaasi ayaa xalay isagaoo madaxweyne erdogan ku sugan magaalada cankara uu shacabkiisa ugu baaqay in aanay iibsan badeecadaha lagu sameeyo dalka faransiiska ee taalla dalkooda isla maalinimadiiba waxaa la arkayay iyada oo alaabada faransiiska lagu sanceeyey dukaamada waaweyn lagu qoray iib maaha iyo ha iibsanina waxaana jira in qaar badan oo ka mid a dadweynaha turkiga ay muujiyeen inay u hogaansamayaan baaqa madaxweynahooda cantar maxamed ismaaciil waa ganacsade degan dalka turkiga waxa uu iiga waramay sida ay dadweynaha turkigu yeeleen baaqii madaxweynaha kadib cabdilxaafid aada iyo aad ayaad u mahadsan tahay sidaynu wada ogsoonnahayba waddanka turkiga iyo iyo waddanka faransiisku in muddo abay iskuweyn wanaagsanayn laakiin dhowaan iminka waxaa soo cusboonaatay inay isku marayaan warbaahinta dhexdeeda aflagaadooyin iyo hadal taagtaagan ay isku marayaan madaxweynaha turkigu shalay mar uu joogay gobol gobollada turkiga ka mid a oo uu la hadlayay shacabka waxa uu ku booriyey shacabka oo u sheegay ku wargeliyey inaanay iibsan badeecadda ka imanaysa waddanka faransiiska saynu wada ogsoonnahay dadkan turkiguna waa dad udhiga nugul madaxweynahooda iyo dowladdooda waad ka dareemaysaa suuqyada turkiga dhexdiisa markaad marayso shucuurta dadku say u dareensan yihiin hadallada la isweydaarsanayo iyo sida ay u taageersan yihiin dowladdooda hadday noqoto alaabada faransiiska inaan la iibsan iyo haddii ay noqoto dowladdooda inay ku taageeraanba nacamti hadallada ay ujeedinayo madaxweynahoogu aad baad uga dareemaysaa suuqyada turkiga dhinaca kale badeecadda uu faransiisku sameeyo ayaa dalal dhowr ah oo muslimiin ah laga qaaday dukaamada waaweyn wadamadaasina waxaa ka mid a qatar iyo kuweyt iyo dalal kale oo ku yaala bariga dhexe wadanka suuriya dad ayaa gubay sawirka madaxweyne macron calanka faransiiskana waxaa lagu gubay caasimada libiya mustafe cumar cismaan oo loo yaqaano mustafe biyano waxa uu degan yahay magaalada kuweyt dhowaan ayay ahayd sidaad ogsoon tahayba markii uu madaxweynaha faransiisku khudbad uu ka jeediyey hadallo ka dhan ah ama xagjir ah muslimiinta caalamka meel walba ay joogaanba sababtaa darteed ayay muslimiin badani ka cadhoodeen hadalka ama ficilka uu ku dhaqaaqay madaxweynaha faransiiska sidaa darteedna dowlado badan ayaa soo rogay in la joojiyo bidaacadaha kala duwan ee lagu sameeyo dalka faransiiska waxaana ka mid a dowladaha joojiyey bidaacadaha lagu sameeyo dalka faransiiska dowladda kuweyt iyo dowladda jordan sidoo kale waxaa hadlay madaxweynaha turkiga erdogan oo shacabkiisa u sheegay inaanay isticmaalin bidaacadaha lagu sameeyo waddanka faransiiska kuweydoo kale ee jimciyadihii ama subermarkedadii waaweynaa alaabadii taalle ee lagu soo sameeyey faransiiska dibadda ayaa looga wada qubay inaan la iibsanina waa la doonayaa markaa shacabku aad iyo aad buu uga xumaaday madaxweynaha faransiiskuna walaal inuu ka hadlo dadka dhibka wada ee wadankiisa jooga ee muslimiintaana ceeb maaha walaal wixii dhibka wada ee muslina ahaada ama keyr muslima ahaadee wixii dhibka wada in laga hadlo ceeb maaha laakiin walaal inuu caam ka dhigo muslimiinta adduunka ku nool oo bilinas ka badan taasaa laga wada xanaaqsay walaal hadalkiisana walaalo cunsurinimo ayaa ku jirtay aad iyo aada dadka haddaba ka faalooda siyaasadda bariga dhexe ayaa qaarkood aaminsan yihiin in labada hogaamiye ay murankooda ku doonayaan inay shacbiyad ku helaan waxaa kale oo ay sheegeen inay u muuqato in madaxda dalalka boqortooyada bariga dhexe aanay dhibaato u arag hadallada dadka qaar ay u arkaan inay yihiin xagjir madaxweyne macron maadaama oo aanay ka soo saarin baaqyo la taaban karo ra-iisul wasaaraha dalka jarmalka angela merkel ayaa ka biyadiiday hadallada erdogan sidoo kalena waxaa taageero u muujiyey madaxweynaha faransiiska ra-iisul wasaarayaasha griega iyo holland